It.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee herarka efyimada geeska afrika iyo caalamka dhan ood nagala socotaan bogga iyaga internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsana khiyaartana dhegaysanaysaay waa arbaca kowda bisha ogost sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socotinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mida maamulka gobolka soolo sheegay inuu hoos u dhacay tirada dhallinyarada taariibta gobolka markiisii horena taariibtu waa ku yarayd oo taari dadka tahriiba wax yar bay ka ahaayeen nambar yar bay ka ahaayeen haddeerna sanadkii ugu dambeeyey magaalada waxaa ka socda ama gobolka waxaa ka socda kobac dhaqaale oo ah in ay dad badan oo reer laascaanooda ay fahmayeen ganacsigu wuxuu yahay ganacsigaasi isugu jiray mid gaara oo shakhsiyaad gaara samaysanayaan iyo mid dad kooxa isu tegay oo isfahmay oo shirkado furanaya shirkadahaasoo marka dambena qaata shaqaale fara badan gobolka qaata oo dhallinyarada u badan taa lafteed waxay hoos u dhig ku samaysay taariibtii waxaa kaloo aad maqli doontaan wiil dhallinyaro ah oo suugaan ku cabbiray fursadaha ay dhallinyaradu haystaan iyo si ay mustaqbalkooga uga niyad jabaan
dabcan sidoo kale dhegaystayaal intaan idaacadda ku guda jirna waxaan ka marhnaan doonin dhinacii kaalmaha heesaha heesaha aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah qalbi waayayo wehel ku jeclaa wabi kala xidhu
sidoo kale ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka horese warkii dunida xisbiga talada haya dalka zimbabwe ee saanuu b f ayaa ku guulaystay tirada codadkii ugu badnaa ee la dhiibtay doorashadii baarlamaanka ee dalkaasi ka qabsoontay natiijada hordhaca ah ee arbacadan maanta la shaaciyey ayaa muujinaysa in xisbiga saanuu b f uu helay boqol iyo sagaal kursi oo ka mida laba boqol iyo tobanka kursi ee baarlamaanka dalkaasi ka kooban yahay halkaa xisbiga mucaaradka ugu weyne magaciisa loo soo gaabiyo d m c na uu helay koob iyo afartan kursi weli waxaa la tirinayaa codadka doorashada madaxtooyada waxaana la filayaa in lagu dhawaaqo dhammaadka toddobaadkan labada musharaxee sida weyn ugu loolamaya tartanka madaxtinimada ayaa kale ah madaxweynaha talada dalka haya emerson mengawagwa iyo oo u tartamaya xisbiga saanuu b f iyo hogaamiyaha mucaaradka nelson jamisa oo u tartamaya xisbiga d m c
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa toddobaadkan dalka singabuur kula kulmi doona wasiirada dhigiisa ah ee dalalka koonfur bari eshiya si uu kor ugu qaado aragtida maamulka madaxweyne trump ee dalalka loo yaqaano indo bacifica iyadoo sidoo kale hase yeeshee la tilmaamayo in laga yaabo in kulankaasi ajandihiisa ay dul heehaabayso amaba ay qariso kurigeeda waqooyi arrinteeda kulankaasi ka dhacaya dalka singabuur ee wasiirada arrimaha dibadda dalalkan koonfur bari eshiya isugu iman doonaan ayaa bambeeyo uu la kulmi doonaa toddobiyo tobanka wasiir arrimo dibadeed ee dalalkaasi ku bahoobay si ugala hadlo arrimaha gobolka ka taagan gaar ahaan arrimaha ammaanka oo ay ka mid yihiin khatarta hubka nukliyeerka ee waddanka kuuriyada waqooyi xiisadda amaba khilaafka ka taagan badda jaynaha iyo weliba sidoo kale xaaladda ka taagan waddanka myanmar gaar ahaan gobolka loo yaqaano rokin iyo weliba sidoo kale weerarada dhinaca internetka ee aalaaba dhacaya arrimo kale
duhur wanaagsana kheyrtana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington idaacaddeenii dhallinyarada ah ayaynu gudagalno maamulka gobolka sool ayaa sheegay inuu hoos u dhacay heerka dhallinyarada tahriibaysa kadib koboc dhaqaale oo gobolkaasi uu sameeyey gudoomiyaha gobolka cabdi khayra dirir ayaa wariyaha v o eda laascaanood cabdikariim olol uga waramay xaaladda guud ee dhallinyarada iyo fursadaha ay haystaan marka ugu horeysa dhalinyaradu waa lafdhabarta dalka uu leeyahay ama waa awoodda keliya ee uu dalku tashado dil ahaana boqolkiiba dhowr iyo lixdan ayay ka yihiin shacweynaha dalkan hadda rabno inaan bilowno haddii ilaah yidhaahdo oo aan horena u shaacinay oo isna in la helo meel santara oo dhallinyaradu ay isugu yimaadaan oo gobolkan ama degmadan yeelato iyadana mashruucaasi dhaqsi ayaanu suganaa waxaana fulinaysa dalada dhallinyarada ee soonyo ee somalilan taasina wuxuu noqon doonaa kalaab ay yeeshaan dhallinyaradu oo wax kasta oo ay u baahnaayeen hadday tahay artiskii iyo hadday tahay waxyaalihii kale ay u baahnaayeenba u dhamaystiranya hadii lahayidha waxyaabaha ugu badan ee dhallinyaradu hadda jeer ka hadlayaan waxa weeye waa in la helo waxyaabihii ballanqaadada u ahaa sidii goobaha ay ku ciyaarayeen oo kale oo kubadda gacanta ee kolayga lagu ciyaaraya bal ka wararkaas oo kale
gacanta ama kubadda basketboolka waxaana laga dhisi doonaa halkii horey ahaan jirtay ee bartamaha magaalada laascaanood xaruntaas oo burbur fara badan ku yimi ama baaba-day muuqaal ahaanuun joogta dadaalka ugu fara badanna hadda ay wado dowladda hoose ee laascaanood mas-uuliyiinteedu dhalinyaradu waxyaaba ay sida weyn uga hadlaan waxaa ka mid a waa inay helaan shaqo abuur jaamacadaha ku yaalla gobolkan hadda waa ilaa afar jaamacadood bal ka horan dhalinyaro fara badan baa soo baxaysa kuwooda waxbarashada soo dhameeyey qaabkaad fursada ugu raadin lahaydeen maadaamaad mas-uuliyiinta gobolka tihiin qorshaha dhow haddeer waxaa noogu jira anagoo rajaynayna bisha sideedaad in qorshahaasi fulana waxaa dib u habeyn ama lagu sameeyey dib u eegis shaqaalihii dowladda dhexe ee jamhuuriyadda waxayna soo bandhigtay hay-adda shaqaalaha tirada rasmiga ee hayso ee u hayso in shaqaale cusub loo qaato ballanqaadkii madaxweynaha ee doorashadan waxaa ka mid ahaa in shaqo abuur loo sameeyo dhallinyarada gobol ahaan waxaanu filaynaa ama rajaynaynaa sida madaxweynena ballanqaaday cadadka ugu badan inaanu ka helno shaqaalaha cusbee la qorayo shaqaalaha cusbee la qorayaana waxay noqon doonaan shaqaale laga qaato gobolka waxay noqon doonaan dhallinyarada jaacadaha ka baxday iyo dhallinyarada kale xirfadaha u dhiganta jaacadda leh waxaan rajaynaya mashruucaas bishii sideed haddii la yidhaahdo inuu bilaami doono ma dhiiri gelisaana dhallinyarada ganacsiga hal abuurka samaynaysa ama xarumaha furanaysa si ay u noqoto ganacsigooda mid sii jira ma jiraan door aad ka qaadataan oo dhiirigelintu marbalabay noqotaa marna waa in moral sabood loo sameeyaa mar waa in shaqo abuur loo sameeyaa taa shaqo abuurka hore waa ninkugu soo sheegay oo goobaha fara badanee horena waa la furay ilaa dugsiyadii hoose dhexaanu ka furnay iyo caasimadii laascaanoodba shaqa abuurkana waa ina kuu sheego dee dadaalkayga wuxuu noqday markii ugu horreysay inaanu keenno gobolkan hay-adda shaqaalu ibtixaan ku qaado oo si loo qanciyo dhallinyaradu inay u siman yihiin shaqa helitaanka waxaanu ku dhiirinaa xiliyada ay mataqaanaa goromada bareefadada gaarkaa loo leeyahay sida sboorti oo kale ay ku qabanayaan kulamo inaanu ka saacidno wixii awoodeyda wasaarad ahaan iyo maamul ahaanba waxaanu ku dhiirinaa inaanu garab istaagno oo aanu mataqaana moral sabod u samayno mar kasta kuwii hore sameyn waa ku mahadsan yihiin kuwa kale hadda wada inay shaqo abuur dadka sameeyaan waa soo dhaweynaynaa wixii gobol ahaan aanu ka caawin karno hadday tahay xagga amniga iyo hadday tahay xagga mataqaanaysha garab istaagana diyaar baanu hadee jeer waxaa si weyn looga hadlayaa taariibka iyo dhibaatada uu ku yeesho qoysas fara badan oo gobolka sool degan bal ka waran xogtaad ka haysaan gobolka markiisii horena taariibtu waa ku yarayd oo taari dadka taariiba wax yarbay ka ahaayeen nambar yarbay ka ahaayeen haddeerna sanadkii ugu dambeeyey magaalada waxaa ka socda ama gobolka waxaa ka socda kobac dhaqaale oo ah in ay dad badan oo reer laascaanood ay fahmayeen ganacsigu wuxuu yahay ganacsigaas isugu jiray mid gaara oo shakhsiyaad gaara samaysanayaan iyo mid dad kooxa isu tegay oo isfahmay oo shirkada furanaya shirkadahaasoo marka dambena qaata shaqaale fara badan gobolka qaata oo dhallinyarada u badan taa lafteeda waxay hoos u dhig ku samaysay taariibtii waxaa kaloo iyadana ka mid ah waxaa la yidhaha nabadgelyada oo gobolkan muddooyinka ugu dambeysay uu nabadgelyo ku jiray sababahaasoo dhan waxay u noqotay in uu taariibtii yaraato dadka ay aaminaan waxaa kaloo iyaguna hadda gobol ka muuqda ama degmada caasimadda laascaanood ka muuqda in dhalinyaro fara badan oo reer laascaanood ay bisis gaar ay sameeyeen runtii aynu ku mahadinayno annaguna ka maamul ahaan gobol ahaan iyo degmo ahaan waa dhiirigelinaa waxyaalaha aanu ka dhiirigelina waxaa kamid xataa sharciyada xarumaha ganacsiga si fiican ayaa loogu dedejiya ama si fiican baa gacan looga siiyaa waxweeye markaba se u helaan runtii waan ku ammaanayaa dhallinyarada gobolkan iyo reer laascaanoodba inay noloshii dhabta hayd fahmeen kaasi wuxuu ahaa guddoomiyihii gobolka sool cabdi khayre dirir oo shalayto la sheegay in xilkaasi laga wareejiyey wuxuu magaalada laascaanood ugu waramayey wariyaha v o eda cabdikariim olol
hagaag dhegaystayaal mar kale duhruucana wanaagsan haatana jabuuti shaqola'aantu waxay ka mid tahay caqabadaha ay xiliyo kala duwan ka cawdaan dhallinyaradu hase yeeshee dadka qaar ayaa qaba in ay jiraan fursado badan oo bannaan oo ay ahayd inay dhallinyaradu ka faa'iidaystaan balse ay hagradeen maxamed barre cabdi waxa uu ka mid yahay dhallinyarada hal abuurka ee ku nool dalka jabuuti waxaana uu maase ku cabiray fursadaha ay dhallinyaradu haystaan iyo weliba sida ay uga niyad jabsan yihiin mustaqbalkooga waxaana uu magaalada jabuuti ugu warramaya wariyaha v o e sagaal siciid faarax bismillahi raxmaani raxiim maasadan waxaa la yidhahdaa maa mar lay doorto waxaad arkaysaa wiil dhallinyaraha muruqiisa iyo awoodiisa iyo xooggiisa markaad arkid uu isku buuxaa wiilkaasi caafimaadkii karabaanigana wax ka maqan ma jiro lix lixaad way u dhamaystiran tahay tacliin wuxuu kaga tegey hadduu ugu badan yahay shanaad buu gaadhay waxaa caado ka noqotay oo uu qalbigiisa ka dhaadhiciyey inuu shaqo kasta oo wadanka ka jirto ee inta badan uu ka sharafwan yahay marka maasadan waxa la dhahdaa waddani baan ahay ma mar lay doorto waxa uu eedda dul dhigaa mar kaste cidda uu kasoo jeedo faamigiisa ama waalidadiisa ama inta u dhowdhow ah ama xukuumadda markaa waddankaa uu joogo hayso
khaladkiisii iyo isagu problemkiisii buu dadka kale ku ku eedeynaya dad kale ku eedeynaya markaasuu leeyahay kulba mid dadaalay oo noloshiisii tabcay oo soo saaray ayaabuu markaa leeyahay warkan maad garanaysaa hee berigu soo galay laba kabood buu sitoo kalankaala anaa ka bedeli kabaha maantana dikada hadduu igu arka ka warran ima qaadaye adduunyada ka warran buu kuley marka ma wax dadka wax naseer loo sameeya male markaasuu weliba leeyahay war aniga maxaa ani lagala yaab saaxiib hee mid kaloo nacnaclo oo agbarjeeyaa jiro la fadhiisay duurkii sheekadaha ay isku buufiyaan yaakhan anigu maxaad la yaabi buuri waalidkii dhalay baad arkaysaa oo seege aniga maxaad markaa igala yaabi dadkan aad arkay sida gaadhiyaasha adabtu leeyahay waa dad waalidood usoo shaqeeyeen waalidadani baa saa noogu wacan marka waxaa ka maqan fahamka waalidku mar hadduu ku guuleystay inuu isagaba dhalo soo koriyo nacam khayrkii la jaan qaado adduunyadaba keenay inuu isagu halkaan horasha kasii wado halkii uu markii hore aabihii taagnaa meel kasii fiican gaadho taasaa meesha ka baxsan markaasuu leeyahay macawisaha islaanta soo dejiso aayaday bay habaryar u tahay islaanta adeerkay qabay habaryar u tahay maalin waljaadii maqani ka warran buu leeyahy war maxaa ad isku tihiin kii kale ma oranaye wallahi dadkii isku dheeba la isku wariyeen buu leeyahy dhaqaalaha dad wax ka weydiiso u garanaya haddaad dhinacii kale maaragtay siyaasadda haddaad wax ka weydiiso aqoon buu ninkan uu leeyahay iska olla lixaad buu kaga tegaya shanaad halkaa dukaanka sintiisuu fadhiyaa markaa buu eeg dukaankiina xamashiba markaa oromaa dukaanadii la wareegtay ganacsigii o dhan ba oromya carabaa la wareegtay halkaas soo gala islaamta dukaanka wax ka iibsanaysuu leeyahay cidda iga hornaa gabadhaas ma jaamacaddi ma tagtay ha tii kale maa la guursaday horta xamda walaahi aroos weli ma dhicin ha inakii muhiimid askariga baxay xaggii dumeer u jogamana markuu intaa dhameeyuu ka leeyahay xabad boqol nool igu sheeg magaaladan u dhaadhacaya boqol kaabu islaan le islaanta soo gasha ka qaadaya iyo nin alle ninkii soo galo boqol kaabu duhurka ku barjeynaya noloshiisiiba wuxuu kusoo gabagabay inuu dadka dad shaqaystay wax ka sheego shaxaad iyo inuu dad kale dembi dusha ka saari lahayn ha marka haddaad weydiisid oo wardhiyaahe warde maad qaldad ba halkan la shubaya gal laba kun oo faran weyn haddaa ka tirahdo ciyaalkii waddankaan maxaa anigu macaadgoodi ma weysaa buleeyahay shaqada markaa qaldada maxaan qabanaya waxan wuu iskala wen yahay maxaad doonaysaa markaad ka tirahdo directeer iyo waxyaabo aanan loo jeedin oo dibite iyo waxbu ninkan igu doonaya inuu noqdo tacliinna waa adigaan soo sheegin halkaa buu ka taagan yahay marka gaba maasadan maasadan baan ka sameeyey gabayga doodiisa dulucda yeedhkiisa waxaad waxaad dada waxaad daliil raadin dejiyo oo daalay oo dadka u sheegay wuxuu ku soo daalay dayibna weydiiyey ninkuu da-duu joogo duunyaduu haysto iyo dabuubtiisa mid kaloo isku iskool ahaan jireenoo lixaad isagu ay ku kala baxeen oo jaamacaddii yimid ka yimidoo soo laamay ayaa ugu yimida isagoo halka gidaarkii fadhiyo wareysanayo dejiyo oo daalan yaa ku doodaayo maamul kala daadsan yaa dalkii joogo wadani gebi dalkeennoo dhan noloshu waa deeqad ajaanibka doora wadani uu duufay uu daraacoobay duunna kuma haysto waa dowladdii wuxuu eed saarayo markaasuu dayib ka yidhi dejiya doorkaaga madax adoo doonan waadi yaro daalan diifna kugu taale waxaad ku soo daashay iyo da-daad joogtid iyo duruustaada maad dadka u sheegtid dejiya markaa hala uhi dayiba waa xeere dunidu waa yaabe ha ani duruustayda waan dadaalayey aniga oo daahin jecel duruustayda daqiiqad ka habsaamin yuu ma doonayni mararka deefaarka derajada u fiican diisordiiskeenu yuu ma doonayni macallin deyn qaatay derajadii siiyey wiilka direkteerka bilin markaan doodayn daaqadaha shiiday yuu dablow yeedhay doodo foolfool xun dembiye aan geysan yaan dushii saartay jeer yar dabadeedna direktarkaa sheegay halkan duruustiisa haba ku sii daahin duuseygii qaado
marka wuxuu leeyahay anaa waxbarashadii meel fiican ii maraysaa macallinkii waxay iga laaqeenoo saabaan ku nacay haa dulmi inaan qaato dawirtamoon yuuso daa'im bay nalehe taana waan diiday direktaarkii inaan ku lamoon is hoos dhigo ninkii mar eh, ninka kale ma- lacagta le- eh, wi- eh, casharkan shaqaysta siiyey inaan ku laamoon igu celi ka idhaahdo taana anaa iska diiduu yidhi da-da haddaa dooni duuskii baan ahaye wejigan baa daalay yara daraacoobay oo dantaa yeeshay
marka duuskii muxuu la jeeda baan ahay ha labayo sagaashankii baan ha ayaan ahay wejigan unbaa kuule kaaduu leeyahay maaragtay wax weynaaday lacag la-aanta markaa buu yidhi dejiyo waa dejiyo waa yaabe maalintaa deeto shaqa ma doodoontay ma isku yara dayday dejiyo waa duniye horta dalkaan joogno wadani uu daalay dalha wadani uu daalay duunna kuma haysto doodi kama taalo aniga doorkayga waa markaa shaqadii wuxuu ka hadlayo aniga doorkayga dirayska waan qaaday darro markaan joogo dulmigu waa ye- dulmigu waa ceebe guuro dalandoola hurdaha doodoonin diidda maba taalo magacu waa duule taana waan diiduuli waa saddexdii bilood ee tobabarka ku jiray ayuu qaadan kari waayey oo saddexdii bilood markay saa usoo dhamaatayba gas uu soo laamay naaskare baa too camar ma liidi halkan mar feetaagii been wuxuu markaa qaldad inaan doobto ciidda daran doorsho duhurka aan dhiido sharaftu waa doori taana waan diiday kuule iyo aqalisitaan inaan faraha la galana sharaftaydaba ka weyn inaan daqiiq qaado dusha berii saaro shaarku duugoobo magacu waa duule taana waan diiday haa in hebel baan ahay taana waan diiday inaan durmaan qaato oon dadka u heeso aayar damashleeyo dibadda aan aado derajo weyn gaadho taa ma diideene ereya doodoonka laxanka deeqsiinta iyo durmaan raadin waan ku yara daalay inaan fanaan noqon haddaan fanaan noqon lahaa waxaan cadubu yidhi abugaan kan ii samey eriyadii kan kaloo musiga ii tun kan kaloo laxanka ii saar war waxaa buu yidhi, buuqaabaa baan karaynba waan ku- marka ninkan isagu waxba inuu isku dayma dooni wax bisil buu doonayaa bisil buu doonayaa basaskan dooraayo dikada yaacaayo darewel maan noqoni shoofeer weli ma noqon darewel maan noqoni darifta inaan laaco dahaba soo daadeg xumudug maa durugtid danaya noo dhiiba dumarka caydooda doorsamoon yuuso magacu waa duule taana waan diiday kurushbay haddaan noqon lahaana oo sharaf sidaaba ka weynoo ma karayo
waa hagaag dhegeystayaaalkaas waxaa maxamed barre cabdi oo ka mid ah halabuurka dhallinyarada ee ku sugan amaba ku nool dalka jabuuti waxa uu warramayey waryahayaga sagal siciid faarax dhegeystayaal waxaana maansadaasi ka sameeyey dhallinyarada inta badan wakhtiga ka cawda amaba nolosha ka dayriya iyo weliba fursadaha ay haystaan waxaana naga xasuusinaynay sidoo kale jiraan dhallinyaro badan oo iyaguna fursado badan iyo weliba nolosha waxyaabo badan ka midha dheliyey islamarkaana guul ka soo hooyey haatanna haddii aanu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa waxaa idinku soo maqan maalmihii wacnaa iyo weliba cabdirasaaq anshax
qudhuwe ahaato walbahar qof kale la weydooday wadna caashaaqo wacad ruux la galay walwalkala kulmo walwalkala kulmo lagu iirsa lagu iirsado qudhuwe ahaato walbahar qof kale la weydooday wadna caashaaqo wacad ruux la galay walwalkala kulmo walwalkala kulmo lagu iirsa lagu iirsado qalbi waayayo wehel ku jeclaa wabi kala xidho qalbi waayayo wehel ku jeclaa wabi kala xidho waayahaad qabtiyo waqtigan adagi u ku dhaafaya uu ku dhaafaya waayahaad qabtiyo waqtigan adagi wuu ku dhaafayaa wuu ku dhaafayaa waa waasanu beriyo maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan waasanu beriyo maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan laba wada jirkii waxaa dila maalmihii wacnaa way soo socdaan iyo cabdirsaaqaan shaxinta haddii aynu kaga nimaadno waxaa idinku soo maqan dhegaystayaal wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaana u diyaara nuur xasan nuur
mahasani zahra waxaa xalay dhacay ciyaaro saaxiibtinimo oo qaar ka mid ah kooxaha yurub ay ku dheeleen dalkan maraykanka kooxda rome ee dalka talyaaniga ayaa afar gool iyo laba ku garaacday naadiga barcelona ee dalka sbain kadib markii ay isku arkeen magaalada dallas ee gobolka texas mid ka mid ah labada gool ee rome laga dheliyey waxaa saxiixay ciyaaryahan malcom oo ay toddobaadkii hore barcelona ka farmaroogsatay roma kadib markii uu ka baxay heshiis uu la galay rome ka hor inta uusan ka soo tegin naadiga bordo ee dalka faransiiska kow iyo labaatan jirkan u dhashay dalka brazil ayay kooxda barcelona ku iibsatay lacag dhan lix iyo soddon milyan oo yuuro roma waxaa goolasha u kala dhaliyey stephen alshacraawi alexandro florenzi cristante iyo diego birotti halka barcelona ay goolasha u kala dhaliyeen rabina iyo malcom waxaa sidoo kale guuldaraystay kooxda ay barcelona ay sida aadka ah u xafiiltamaan ee real madrid oo xalay kulan xiise lahaa kula dheshay magaalada miami kooxda manchester united manchester ayayna guusha ku raacday laba gool iyo gool goolasha waxaa qaybtii hore ee ciyaarta united u dhaliyey alexis sanchez iyo andrea herrera halka goolka qura ee real madrid uu saxiixay ciyaaryahan karim benzema magaalada minneabolis ee gobolka minnesotana waxaa isku haleelay kooxaha ac milan iyo tottenham waxaana hal gool iyo eber ku badisay kooxda tottenham ee dalka ingiriiska goolka guusha waxaa tottenham siiyey laacibka reer faranse georges kevin enkudu daqiiqadii toddobiyo afartanaad ee ciyaarta waa guushii labaad oo ay tottenham ka keenayso ciyaaraha saaxiibtinimo ay ku ciyaarayso maraykanka horey waxay uga soo badisay roma balse toddobaadkii hore ayay ku jabtay ciyaar ay la dheeshay naadiga barcelona haatanna dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartoyda kooxda atletica di madrid ee dalka sbain ayaa xaqiijisay in laacibka difaaca ka ciyaaray ciyaaryahan sim farsalko oo uu ku biiray kooxda inter milan ee dalka talyaaniga ciyaaryahankani u dhashay dalka kroweshiya ayaa maanta maraya tijaabada caafimaadka waxaana uu inter uu ugu dheeli doonaa si ammaah ah balse waxay iibsan kartaa xilli ciyaareedka dambe kooxda everton ee dalka ingiriiska ayaa la soo wareegtay ciyaaryahankii kooxda barcelona lucas dine diine oo ka ciyaara difaaca ayaa saxiixay heshiis shan sano ah waxaana ay everton ku iibsatay lacag dhan siddeed iyo toban milyan oo lacagta boundka ingiriiska ah sannadkii labada kun lix iyo tobankii ayuu tegay kooxda barcelona markaas oo uu kaga biiray naadiga paris saint germain ee dalkaasi faransiiska dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa aan idinku celiyo shirwac iyo saare ciile
waa hagaaga dhegaystayaal aanu intaasi kaga soo gudubno xubintii ciyaaraha waxaana inala socodsiinayey wariyahayaga nuur bukhaari haatanna aynu dib jalaano dhinacii kaalmaha heestaha waxaa idinku soo maqan codadka fanaaniinta farxiyo fiska iyo weliba cabdikhaaliq
Iguma xanayso
fiska codkeedasi iyo weliba cabdikhaaliq heestaasi ay wada qaadayaan ayaanu kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeedii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta halkaasaad dhegaystayaal nagala socoteen waa v o a washington intaynu mar kale kulmayno waa sahre ciidle iyo cabdixakiin shirwaco idin leh nabadgelyo